bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayla kulanti fayla dhugunsidayaal meelwalbo isin roogtaan ah ka dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo wakhtiyadan oo kalen ku baratan idaacadda warsan ee beledkan baydhaba markii la kuraaba hamiinka jimaada ee sabtada hooydaasa hamiinama dhugunsidayaal isniin aw talaadiniya hooydaasa taarigdiniya kabeganta tumise diida bilaa tumi koowaa sannadda lamada kun iyo toban i toddobaada qodobada kulunku warsan dhugunsidayaal hamiinnimadan uuna siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay u sari waliba ku mid eh wafduusa hoggaamiyayay wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eeley weliba iyo deyrina magaalada hudura ee xarunta gobolka bakool iyoona unkuurgalaayaan xaaladda ciidanka meelaasroogi iyo weliba wasiirka oo sheegay in dhowaan dhagdhagaagka iidan ciidamada oo markaasi deeri doonaan deegaanada shabaab ku haysada gobolka bakool iyo bilaabda doonaan waraysi amuuroogaas ku saabsan iyo safarka guud ee wasiirka barnaamijka kulunku warsan iyo dhugunsidayaalka dheega doontaan qodobada saas oo kale kulunku warsan uuna siinhayna dhugunsidayaal weliba ku mid eh jenaraal ibraahim yarow jenaraal ibraahim yarow oo ah taliyaha dhiibta lixdamaad ee ciidanka militariga weliba use kulun la gaadaday saraakiil iyo ciidamada militariga dhiibta lixdamaad useoona kula hadalay sida markaasa ankafayla ee howlgalka iyo markaasa madawiinaga dhowaan uuse ka dhawaaqi ee ku bilaabadahay guud ahaan soomaaliya koonfur galbeedna iyo unku bilaabo koraan iyo weliba jananka oo markaas ka dhiirigeliya ciidanka in deegaanada al-shabaab iyo ku haysidaan koonfur galbeed soomaaliya iyo diiraan waana usu sheegay in saraakiilla iyo hoggaami doonaan dagaalladaas barnaamijka kulanku warsanya dhugunsidaalka dheega doontaan ibraahim yarow taliyaha qiibta lixdamaad ee ciidanka militariga oo amuurogas ku hadlow saasoo kale dhugunsidayaal barnaamijka kulunku warsan qodobada nuusiinhayna weliba ku mid eh kulunlunku hadalahay sidii jididka burbursan ee magaalada baydhaba reed markaas lanka habeey lahay ama lanka dayac tiri lahay weliba kudhiyay magaalada baydhabo kulunkaas oo iyo ku qiib galeen guddoomiyaga maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhaba barnaamijka kulunku warsanya dhugunsidayaal ka dheega doontaan wayaaboogi lanku hadali kulunkaas oo laku ku hadali sidii jididka laka hagaajin lahay iyo weliba taas oo kale dad sheegay in iyo beese markaas ka bii doonaan jididka qaabkii lan dhisan lahay kulunku warsanya dhugunsidayaal ka dheega doontaan saas oo kale qodobaduna siinhayna hamiinnimadan barnaamijkiisan ka dheega doontaan weliba ku mid eh wasiirka wasaaradda gargaarka iyo ka horseedowka masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya marwe binti ibraahim iyo weliba agaasimaha wasaaraddaas weliba iyo deerina cisbitaalka magaalada baydhaba iyoona ankuur galaayeen xaaladda dadka markaas ka jara cisbitaalka iyo weliba dhaawacyo dhowaan walahkanagdii weerar kudhiyantan dhahayta magaalada bardaale iyo weliba magaalada baydhaba jidka dheer ee hariiriyow barnaamijka kulunka warsanya dhugunsidaalka dheega doontaan wasiiradda iyo weliba booqashadii ee cisbitaalka magaalada baydhaba qodobada saas oo kale dhugunsidayaal barnaamijka kulunka warsan uuna seenkahayna weliba ku mid eh warbixin unaan kamaga darni muwjado siyaasadeed iyo weliba mooshinka xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ahaanoo ku mid iyo ku wadaan madawiinaga koonfur galbeed warbixintaas barnaamijka kulunka warsan iyo dhugunsidayaal ka dheega doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiran weli haniisiyaada kulunka warsan intaynu kuguda jirniyo dhugunsidayaal dheega doontaan barnaamijka weliba hasaare waana sinadireysi ayaan oo cabdulaahi nuur aadan jeceylowe farsamada waa b k mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhugunsidayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan ee hawada seen kulanaa hamiinimo dhugunsidayaal isniin awow talaadan iyo ahooyda hayta tumise diida bila nofembar sannadda labada kun iyo toban iyo toddobaada barnaamijka gudagala qodobkan ka horeeyey weliba usa nagadeeya xasan xuseen maxamed xasan eeley wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya iyo wafduus hogaamiyay weliba iyo diirina geedka magaalada hudur ee gobolka bakool walina iyo markaas ujeedka safarka kijay wasiirka usa ka sheegay sidii usa aan indhendaayi lahay weliba sidii usan ka kuur gali lahaya xaaladda ciidanka koonfur galbeed iyo deegaanada ciidanka iyo kuruwan gobolka bakool wasiirka oo mardhawaayta qadka teleefonkan ka waray sidii weliba u saaray
wafdiga geeka aan horkaxayay gobolka bakool caasimada sadur walay quseeya sidii layskuur galfaday gebi ahaanba oo madax ku jeeda deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan ciidamada boliiska gaarka ee dowlad goboleedka oo sidaa aad ogta guulo badan hakurooya adowga khawaarijta ee dagaaladii oo kala jareen muddooyinkii damba sidii xaaladii oo laika kuurgala fadi lakana sii dhiirigeliyay fadi dagaalkana dadka laanbilaabo fadhiya ninka muhiimsan insha allahu tacaala meelaka sugna wanayna rajeynaya inay cadowgooda ku adkaado dalkana guul ciidamada dowladda koonfur galbeed inay guulaha ku hooyaan dhinaca cadowga gebi ahaanbana lagu safrayo nimanka khawaariijta ee malaysia kuwada aagaas
marka way erag hore dhiirigelin howlgalo bilaabda doona ciidamadan iyo ku qeyb qaada doonaan iyo safarka kiika ku wajahanyi sidaaba la dareertay ama howlgal maalan ama surajina ma jirto ciidamada buliisitaaka mar walba weligoodaan howlgal la bilaaran iyo kala degaanna ma hayaan cadowga mar walba dhibaateyahay ummadaha islaamka eh gaar ahaan dalkan deegaanada ha ku jeedo jiritayda surun foolashoo dhacahaya hantidii oo boobahaya maalin walba wala integiin dadkaas iyo ka badbaadiyay fariin howlgalsha wadaan haddana insha allahu maadaama howlgal la faynayo wadeen inaynu naguma hadlano howlgalkana lama jibaara saasaasiyaaseen ilaahay idinkii wala rajeeyana khawaarijtina inay lagu adkaado ilaahay insha allahu tacaala ku rajayaan ilaahay idinshin mudane wasiir xaaladda ciidamada haddii aada ninku waranta iyo weliba dhaqdhaqaaga ka eedan deegaanada hirin ee gobolka bakool gaar ahaana jididka hagalow magaalada xudur
sidaada dareenka nimanka cadowga ee khawaariista ee mar walba wala iska dayayna umaduun deegaanada wax ku jeeda inayo dhibaatayaan yaoon lamid hayna umado kale ee deegaanada kala degin yaoon lamid hayna umaduun deegaanada degin khawaariista walay kasoo bihaytaasin bogtin jidgooyooyin badan dhibaatooyin badan inay hantida iyo xoolasho mar walba iyo boob dhinacan geysadaan ilaahay idin sheeda ciidamada xamigii maalin waliyo horteegayeen inuu waqtigii kumaadaya inay rajiyaan sidaaba la dareerta dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo iska dhamaantiona waa idinka wada baray dirirfaday safaradan waa qayb ku yihiin cadowga sidii layla dirirfaday awood laysii saarfaday insha allahu tacaala kulamo saraakiil ciidamadaada la qaadatay jaraana geeka markeeda deerti magaalada xudur haddii kulamada iyo jaraanna may kula hadali sidaan horumarkiinka sheegay hadee saraakiilka ciidamada iyo dhammaan ummado deegaanada ha ku jeeda waa inay dhawaayeen dhulka beledka kayaalo dee saraakiil hawa walahaayeen shaqooyin unaheed nin dhiirigeliye una ka faraxsanahaayen insha allahu tacaala unan wala rajeene wada hadalkaan ka bacdi shaqooyin fado in lasii qabda doon una wali muhiimada hayta inay una uma hadnagna wala la qabda inay kuma hadnagno inay una uma hadnagna badbaadada ummadu iyo hanjiyay guulaya sheelana cadowga dagaaladiis oo waqtidan barbar yahay ilaahay idinkii wala rajeene wala kale sanaftiga inay noqon dareentana rajeena insha allah wasiirkii amniga koonfur galbeedyeeta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo weliba uuse ka dhawaaqay dagaalku dhinaca al-shabaab oo deegaanada badan ee soomaalida iyo degaayagna ku bilaabday xilligan dhagdhagaag koonfur galbeed iyo weliba deegaanada hooskooyow ee shabaabka rooga hadalka kiika ee uu ka ka-eedan adadiraasa dhagdhagaaga ka-eedan arrintaas mayata sax madaxweynaha iyo maamul goboleeda dhammaantii wali la keliyay inay cadowga lala diriro koonfur galbeed wali inka horreysa dadka marka number one khawaariijta la dirirahayo sida adiiba la dareerta shalay meedaraa dagaala adagaa wali la galayna khawaariijta meelajid gooyooyinka sameeyaan dhammaan ciidamadu walay faran yihiin inay la dagaalamaan khawaariijta marka horeba la dagaalamayaan haddana insha allahu tacaala walay rajeena inay dagaalka lama laabo meelo iyo dhuumaalaysigan ka jiraan oo dadka isbaarada iyo on ka dhakadahayaan inay lagu kaarkaado rajeyaan insha allah ciidamo koonfur galbeed ku tirsan oo aan diyaarsan howlgalka noocaas oo kale jare mudane wasiire
ciidama aan diyaarsan dowladda koonfur galbeed oo howlgallo wada jiraan sida adiiba la dareerta nabadaada hadda geedka kalaalada haysa xaan annagii xaan ciidamada koonfur galbeed u ooda hadda beredka adir usbaadana haysa inay diyaarsiiyeen su-aala jawaabtiya adoo dalla ka warsadeen inay diyaarsiiyeen inkal adina ka warsadeen waayahay iyadaa maasanta mudan wasiir
adii mudan
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
hodiidole ii miranin qubatay jiraal ogbobshay ii gaanjadismilee wadoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii ii dubaysay injeede danseeha ka gali imboqohooti dibidda hesku diiwaan geliy qohooti dibidda inama heska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adantala ma ii darsadaasi qalabka dhismeeda adwey diyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashinahan dhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa tufaasay sabar harshay qatartis qatiyoodis qarash qiimi
barnaamijka kulanku warsan yaala dareetaan dhegeystayaal qeybo hore ee barnaamijka ku guda jirna qodobka kale waliba uu soo nagadeeya kulanku hadalay sidii la ka dhisan lahay jidadka waaweyn ee magaalada baydhaba iyo weliba sidii markaasi oon ku qiib qaadada lahayn bulshada reer baydhaba weliba usageeygu ku dhihi kulankaas baydhaba waana ku qiib galan dhiibo shalduun ee bulshada maamulka gobolka uusan kuraya guddoomiyaga maamulka gobolka iyo weliba kan degmada baydhaba iyo guddoomiyaga ururka haweenka gobolka muraaye ibraahim mader kulankaas iyo weliba jidadka qaabkii laka dhisan lahay onkoreyntii weliba ku hadalay guddoomiyaga gobolka bay
sida oo dhallaan engineeringhani bandhigti oo ku muuqati barnaamijkaas matalaka bandhigti wal oo sidii ayigna la aragay madila suubyoon sannagada in la aragay marka hor wala jeer araga ohayna wala hatii yaalan aragahayn su-aal maku teegin imis u bisfadaas may kale su-aal maku teeginayna imiuna jidfaydla helan fadaan shileediya may madun in sheego umbaana oo dad dad ka badiya ini la fahansiin baahanta beesan uun dadku sheegay ay dhiigu waay ta su-aal ku teeganteedu waa fayli sheegane laakiin si laka helo ini ini sheegma fayle beesada inta inta hata laka sheegay siyidka bowa la sheegay jaabka keykan ala ku faday key-ad ma dhiibo ma dhiibi doonto maraykan ma dhiibi doono ingiriis ma dhiibi doono marka beesa oo laku fado dadka jidka isticmaalo oo aan ankooriyay yow beesigu abtuga gundiga ku day mashruuc mitirka dhisoy lanka waajiba linkiliyaha way ku qaade may ku tugo ko sadaga sadaga aysade waajib may kale laakiin ku ay waa jidkaasi wali ka darado sadaga waa dhiibide voluntary ya ka dhiibe ko marka dhidii badan ini beesadan ku qoyd yalanka talagale beesadaasi mashruucna taanka bandhignay dhismadu iyo walaan sheegay maamul degmiyo gobol may go'aan ka deynay inuu nusiina shirkadda Nairobi Arlad Engineering contract siin iyo suubid unuu deynay deynay laado deynteeda si ibi fadhi fadhiyanka ku kan Arlad Engineering may siinaya standard ka uu fadano jid bay dhowlka fadado dadka dhisa koro bay u guubiyo haddii uu shirkado oo ay tahay niil niil roogo oo yonna ee kalma uu sanaadiyo runtii haddii jid oo jido abirkume noome siyad boqol may ka dhiso maamulka gobolka kuntalada dhiibo ayaa kilomitr meega lakasio haya ee ogaada two million abafo markun shaqo qaraa- qaraabeys yow sanaadiyo yoona aka bandhigan fadaaya shaqo kale hadhow kasii fadaaya anu anu waday oo sanaayowna nigeria aka bandhi kaana hesaas daraadiye marka xafladda geekan isku weerni ini wali jarana nesiyag kontraatku isugayaan antalaka saxiix isagna markaatu ku haatan yasinka weerni marka walay tafaasiil kale guddoomiyaadka gudaha gureejiya gudoomiye karo
labada gobolka bay dhammaan salaamtay salaam kabacdi kulli intood mayba gudoomiyaha gobolka siin sheegay may buuxayaa ya jira sisi ogtiin war badan is weerinaynin meerays jid baan isaa bandhignay beesre ben oo sheedna meerays jeedkan wanaysan ka soo siibi laakiin kasto nay maraysa sida faay may boqoray inaan nagan laakiin tan bay faan ahaa in may bollan kasta kusu jeebshayga taladay may booyaan baahna wada may bolla may raaysa hadalki helay ba may raaysa daafyo jeelka ayaan ma jardom wala may dhaf may sheegnayhe laasin dilnis kuweero leemay bohaan iska faday madileeda ganacsi iska nagato walaay may ba wareeg iyo iska wareeg dhimay bolan ya ya dhii jirtay laakiin insha allah kama soo gaanahan balaan oo rasmi ah qorshe rasmi ah oo beersadan bay on talaaka bandhigi may raaysa laga helo kor mudadii uun kambaniguna kontraatka la galin uun baa helo kor may baa ya ya yala suubi doona insha allah dadkan koreya hormuudka dhan may baa chamber of commerce an koreya nan koreya gudoomiya chamber of commerce iyo abtagay alaya may baa iyo kale oo may fadaan guri kasta oo laamaga afkii saaran beersa ka qaadma fadaan guri kasta oo ganacsi beersa ka qaadma fadaan lankas may bo oo lan arag in sheegad in may raayso hulaanka ibaado kor unay qaadan in baysan ka qaadan fahmo bilaa insha Allah laana tijaabo kama bun gureysan may taaween in dhammaan laamidiga may boe unsuubiga reebe dhow may boe ilaahinan mahad naga failahinan geedka ganacsi bay dhowka dareere ganacsi may bo horay borxnumari may bo maxayn geed ganacsi badan dareere magaalo may bo hansheel dareerta isloognin laakiin mali faday inaysan deerkinkadeshilin hiili adin liki hakuwisoy meel me ya ya ilaribda mar may faanaha inaysan deerkinka daytan dadkiisan sin lamida oo magaalooyinka lamida may bo ka daytan practically war badan hasuubini oo ganacsi tijaabo badan amarka ganacsada laakiin tijaabooyinkii badana may rehaan may naqdeen inta badan may bua guraysa may bubnaan oo may justification badan sheegeen cudurdaaro badan sheegeen walanjeerna badan sheegeen matawio lankeero kordhaami bay dho maka dhisa kordhankaaka may ba matawio obis hore waa war badansa afay ku jirteen geed may bootan afay funagadaasa war waajibe sida saraad lakinkilay oo lakinkala haddo may buahaya may buahaya ya naga doonta meelna may buahaya baremko shirkadda arlaa engineer man kama nagaan naqshadii designkii hanin bandhigti may bua ciidanka kama nagaan sababte may bua shirkada wadani aho may bua reer arlaadi aho waan awdiyay kartidii le in may bua raisgeedka may bua baydho gudaashba may bua naqshad badan design ba wada wada may bua kabedelahay dhismooyinka baydho jarjaran marka tan may bua qeybtas may bua ya ya may bua ya ya kamidata insha allah hadda may rajayn hadde hooban tilaka shalka ha in may bua fadhigan fadhigan isku kooyno go-aan rasmiya isku kooyno war allaala waa mayba birtan wax qaado faray dhammaanta kulli mayba maamulka mayba gobolka iyo degmo mayba ha diyaari doona si dhan qaada ku mayba waa diyaari doona bulshada insha allah mayba gudan haafadada dhammaantoon mayba muslim mayba arda wada shaqay mayba waa yalan baahi bunda jirka targa walaalaha bandhig argaasa hadis ku meel garaaya mayba sinuguroob ko in zidmin kunin suugaan laakiin dib bundaas iyo istaakas iyo mayba sharbuhan dhibaato iyo mayba bilit shayna kortay mayba dareem kortay marka insha allah hadee ofisan siisamaana qaraano bishan dhibi jirta kamay bo qaraano waajibow oo lankas may boola kafadow in dhammaanti may faday maraysa taqib qaata may boolan baahin walaala wala qorshe ada kuusulaay may bo qaraan kamay bo unu insha allah hadii arin doona lankas waynu kooy doona dadka hormuudka kamid ah may bo ganacsa may bo number one ka la lankan may bo la formula unu unu number unu number two ka ganacsa may bo number one ka marka damay may faan barnaamijkan oo deadline leh dabaan una shirkada agreement uu damay buu deadline leh waqti leh waqtigaas meel faayin in la gudubna meel faayin waqtigaas ku xor meel faayin dhaqaale aan ka targari in la sheemay buu leeyahay hadii siid boqol iyo ma zaad dooran diya inta la qaban dhigma dadka may boqol wiiga may buu leeyahay laakiin beesa ka badan meel min sana beesa da dhowgi ka jirta in beesan taas in ka badan sida jibaal farjibaal may buu la kala kor magaalo may buu ya ya ya aamin marka waa badal wada ku hor wada shaqeynay buu wada may buu insha Allah isku tagale كان هو بن يسوس إن شاء الله هذا لا ميك ما يبغى بطن ما يبغى يدين بيز بيز أرجع زمان وبطن ما يبغى يا يا يلين بعدي أنت إن شاء الله هذا ما رجعني إنسان وبلن قاعد إنسان يكرش كايتا ونون إلهي إنك أبن إنسان إلهي إنك أبن إن شركة ما يبغى جواز يعني نقول إن شاء الله ما يبغى يا يلين بلن
telecom hormuud telecom soomaaliya heelidheella habshan muhurta halow moobale haasaawaga iyo hariirka bulshada lanfadowna hormuud telecom huraw hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabar galay marlay ka hirimay hariir luwaaldada halkudhigga bulshadu horaan sii wadadaasana madasiinkudhagalay hadalkiin haatoy hormuud telecom mayka xiisayaan bulshada oonaka kahiranyin mayka hiisayaana bulshada oo waanaka kahiranyin adeegaha doorka e sida adeega mobilka bribed and bosbed adeega taleefoonka galanta iyo naykan idooba adeega fariin qoraaleedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiye selfcar natiijo my exam dhambal iyonay weliba adeega my s m s haddanay lahayday anina harbiidi kale ahaa hasiyela tartame hakala badhan erna hiraanhirka man weeri hoogsaday leymaa haseyla tartamaase hamigayma ka jarne haalkun isdhiibay hoosgodolkoole ijey hakaar haanay ku gabo
mishelherayan hormuud i bulshada hinrabidhaaya mis huraayan hormuud telecom i intii bahlow mobeel fadaasa inii inshil heraana ogaaday
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka kulanka warsan qiibooji dhex ayaa ku guda jirnaa qodobka kale waliba usanagada ayaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo kahorseedowka masiibooyinka iyo agaasimaha wasaaraddaas weliba yogeeka booqasheeka koyna cisbitaalka magaalada baydhabo iyoona markaas unkuur galaayeen xaaladda cisbitaalka iyo dhaawacyo dhowaan walhaqadeeri isku horkoodow dhamaray ciidanka koonfur galbeed iyo al-shabaab oo ka dhamaray deegaano markaas andhexaysa magaalada bardaale iyo magaalada baydhabo wasiiradda oo kulunka iyo markaas lawalati maamulka cisbitaalka iyo weliba booqashada iyo kakoyti cisbitaalka ku hadalaa simay beertay
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد maanta waxaan booqasho ku imid isbitaalka weyn ee baydhaba oo markaasna booqashadeeda ay ku salaysneed inaan arko dadka reer baydhabood ee dadkeenna ah ee ku tabaalaysan isbitaalka xaaladooda si aan ogaano ujeedkeenu wuxuu ahaa ugu weyn inaan aragno dadkii cadowga uu ku helay bannaankii wiilashii dhallinyarada ahaa ee uu dhaawaca iyo dhibkaba u geystay dhimashada alxamdulilah ilaahay sidii uu rabay siday rabeen kama uusan dhigin ilaahay waa uu ka samaka bixiyey alxamdulilah intii tooda gashayna waa ku dhimatay ilaahani wax dilo bini aadan wax ma dilo qadartana way dhacdaa arrintaana waxay ahayd wax qoran naf walbana waktigeeda ayay dhimanaysaa sida ilaahay ugu talagelin u dhimanaysaa dadka dhahaay waxbaan dilaynaa iyo waxbaan baabi'inaynaa waxma samayn karaan waxaana ku kalsoonnahay allah subxaana qaadir ah ee naf walba abuuray isaga inuu wakiilka yahay alxamdulilah maanta sidii ay damacsanaayeen iyo sida xaaladooda ay tahayna aad ayay u kala fiican tahay ilaahayna waa u fududeeyey cisbitaalkana waa meel aad u qurux badan dad aad u firfircoonna ay joogaan gurmad badan iyo dagaal badanna waa loo sameeyey ninkii tiisa gashay cid celin kara ma lahan dadka labana shalaa la qaaday wiilna maantaa la qaaday labana way joogaan xaaladoodana way isku fiican tahay inta bukaanka anna waa soo aragnay kolley waa soo wada hadalnay waana waraystay waxayna ii sheegeen xaaladooda inay aad u fiican tahay xagga daawada gargaarka la macaamiilka dhakhaatiirta wada shaqaynta aad ayay ugu mahad celiyeen dhakhaatiirta anna alla subxaana ka sokow mahad weyn ayaan u celinayaa maamulada maamulka cisbitaalka inta joogto iyo shaqaalahaba sida ay dadkooda ugu shaqeeyeen tin kale waxaan rabaa inaan ku darsado codkayga waxaa soo socda haddii ilaaha yidhaahdo bisha siddeed iyo tobankeeda dhakhaatiir oo uu hogaaminayo alnuur dotool dalmar oo raba in koonfur galbeed uu ka qabto howl gargaar ah maadaama annaga aan ka mid nahay ama aan mas-uul ka nahay kama mid nihiye wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga maaraynta masiibooyinka gacan weyn ayaan ka geysanay waana soo dhoweynay waxaan ku dadaalnay in dadkaas wax loo qabto marka way naga ogolaadeen wayna noo fuliyeen aadna waa u soo dhoweynaynaa walaalaheenna mahad ballaaran ayaan u celinaynaa atleast at least shan shan boqol oo qof qofkii qalliin rabo qofkii daawo rabo iyo qofkii ookiyaalo la siinaayaba kolley dhakhaatiirta imaanayso waxaana la socda dad ajnabi ah waxayna hawshaas ka qabanayaan cisbitaalkan hadda dhex taagannahay banaadir waxaana hadda baydhabo cisbitaalka hadda aan dhex taagannahay baydhabo ayay hawshaas ka fulin rabaan dhakhaatiirtana aaday u soo dhoweeyeen wasiirka wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo wasiirka caafimaadka agaasimaha agaasima ku-xigeenku hadda garabkayga taagan madaxa shaqaalaha maxamed dheer wuxuu ka socdaa alnuur waa hordhac u ahaa hay-adduu hordhac u yahay alnuurna dadka wax badan ayay u qabatay iyadana waa u mahad celinaynaa ilaahayna ajari xasanaadha siiyo haddana waxaan rajaynaynaa shacabka in loola shaqeeyo dadkaasi si fiican intii aan ogeyna inay ogaato diiwaangelintana cisbitaalkay ka socotaa taasna waa mahad ilaahay waa guul u soo hoyatay dowladda koonfur galbeed waa guul u soo hoyatay wasaaradda cusub ee curdinka ah ee koonfur galbeed ee ah wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka anigoo ah wasiirka gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka marwa binti ibraahim cali aad ayaad u mahadsantihiin sida aad noo soo dhowayseen mar walbana waxaan diyaar u nahay dalkeenna iyo xubkeenna inaan ka shaqayno ilaahay masiibaha naga haayo dhibaatada iyo wax kastoo yimaada inaan garab taagnaano ummaddeena lana shaqayno aad ayaan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ducaysane subermarket subermarketka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane safo welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerama leh haku daldalo wali dantiyo ka hayfe ducaysane subermarket sifidiis haato walle suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilo waysiin kormare barfum bariime ee bidhaantiyo shal duwan badinkii biflikasiyona biloo gudaantiyo arabtiis dhambow
barnaamijka kulanku warsan yaa dhegeystayaal dhegaystayaal qiimo dhexe barnaamijka yaa ku guda jirna qodobka kale ee barnaamijka haminimadanguna ka fiiraan waliba usa nagadeeya taliska iyo tilihidamaad waliba usa sheegay in uusan diyaar garoobi sidii uusa dagaalku dhinaya shabaab uusan ku bilaaban lahay deegaanadan koonfur galbeed xillada dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uusa sheegay in dhammaan gobolada soomaaliya dagaalkaas uusa ku bilaabda doona ibraahim yarow jananka qeybtil hidamaad oo kulun la qaaday saraakiilla ciidamada waana kula hadalay arrimahogaas weliba u seeray
soomaaliya sida aad ka warqabtaan amarkii ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka abbaanduulayaashiisa taliyaha xoogga madaxweynaha dowladda koonfur galbeed in dalka uu gelaayo dagaal dagaalna lala gelaayo al-shabaab al-shabaab waad og tihiin dhibaatooyinka uu ummadda u geystay annagay al-shabaab dagaalku waa naga dhexeeyey waa dagaalamayna laakiin dadka masaakiinta ah oo guryaha jooga in la dhammeeyo qorshaha kuma jirin al-shabaab masaakiintuu dhammeeyey afar iyo tobanka oktoobar dee nin moog idinkuma jiro kulligiin hadalkayga si fiican ma loo maqlaa dagaalkaas la iclaamiyey dhammaan qaybaha oo dhan amarkii ka soo baxay madaxda sare in la fuliyaa la rabaa la howlgalo loo dhaqaaqo nimankan arxanlaawayaasha ah oo ku soo gabanaya diinta diinna ma wadaan diinna shaqa kuma leh waa wada ogtihiin kulligiin diinta islaamku ma ogolo qof bini aadan ah oon waxba kaa galabsan in la dilo diinta ma ogolo xaaraam waay ama wax galabso ama waxa galabsanin qof kasta oo soomaaliya inay dilaan ay go'aansadeen inaan la dagaalanno laga hor tago meelaha ay joogaan lagu raadsado ayaa la rabaa in loo diyaargaroobo sida hadda maalmahanba diyaargarowga guutada toddobaad oo hadda taliyaheedii inta uu taagan yahay uu maalmahan guutada usoo diyaarinayay isaga iyo abbaanduulihiisaba ururkii taliska idinkan inaad u diyaargaroobaan laydinka rabaa taliyihii ururku waa joogaa waa maqlayaa ha loo diyaargaroobo dagaalkaasaa la gelayaa waana la baxayaa qaabka loo dagaalamayna guriilaa lagula dagaalamayaa siday u dhaqmaana loola dhaqmayaa duurkaa lala gelayaa annaga dawladaanna ayagu dawladda ma aba wax badanoo annaga aan awoodno ayayna awood u helaynin ayaga waxaa la rabaa marka qof walba inuu ku fikiro in la baxo al-shabaab meeshii lagu arko lagu sheego lagu raadsado cid kastana ay diyaar u noqoto sarkaal walaa askari oo qaybtan lixadamaad oo dhan ka tirsan in loo diyaargaroobaa la rabaa diyaargarowgaasna wuxuu bilowday wakhtigii madaxweynaha amarka u bixiyey ilaa iyo hadda guutadii toddobaad sideedaad sagaalaad kulli waa la wada diyaariyey waxaa loo diyaargaroobayna waa dagaal idinka waxaa laydinka rabaa wax badan badan badan in loo diyaargaroobo sidii dagaalkaasi looga qayb qaadan lahaa qaybta annaga nooga aadan dawladda waxaan uga baahannahay taakulana waa ka helaynaa ayadoo ay dad badanna garab taagan yihiin waxaana garab taagan shacabka oo saddexdan gobol hadda deganaa annaguna marka waxaa la rabaa inaan boorka inta iska jafno dagaal dhab ah lala gala al-shabaab al-shabaab waa ka adagna haddii si dhab aan u dagaalanno oo daacad aan ka noqonno annagaa ka adag waa wada og tihiin maanta koow idiin ma aha boqol jeela horey al-shabaab ula soo dagaalamteen waana ka adkaydeen waadna iska celinayseen haddana sidii al rabaa in loo dagaalamo qof walbow diyaargarow gal saacadda la yidhaah waa la dhaqaaqayaa ninkii la waayo isagaa ka mas-uula war al-shabaab inaan la dagaalanno diyaar muu nahay alloo diyaargarooba waana dhaqaaqaynaa waana wada baxaynaa aniga waa idin raacaya ma haraayo anaa baxaaya dagaalkaan wada gelaynaa al-shabaabna meeluu fuulaya haddaan dagaalanno intaanaa ku filan wallahi intaanaa ku filan intaan hadda maanta intaan taagan haddii nin walba qorigiisa qaato al-shabaab aan aadna wallahi inuusan daqiiqad joogaynin al-shabaab waa ogtihin waxay isugu yimaadaan gurmad mooto ay isugu soo gurmadaan xataa baawur ma aha raggii dalan doolla baawurkii labadii baawur ka keenay idinkay ahayn dad kale may ahayn dad kale oo ajnabi ah oo laga keenay meel kale laga keenay ma ahayn kuwanay ka soo dhacbaxeen haddaan runtii isu sheegana dalan doolla oo sagaashan kilomitir u jirta baydhaba ahayd wixii baawurta laga keenayay ma marka al-shabaab umalaynaysa maanta marka inuu wax naga qaadayo maya ha loo diyaar garoobo dagaalkaasaa la wada gelayaa cid kastana diyaar ha u noqoto saacadda la dhaqaaqayna annagaa soo sheegayna wabilaahi tawfiiq waana maadsanti wixii su-aalna ka jawaabayaa
generaale horta waa kaa aqbalnay wali fadaan eeg sidii dagaalanka kala jari ciidamada la tiri ee qaabkii lahay kala dambeyntii lahay in horta inayni dagaalgeliyo maadada koowaad maadada lamaad sirgaalka ciidanka wada وابسط اللي انك تلقى ولا ان يسوبن انا ولي فداي اني ما كام داسو وبنظام اللي انك تلقى لي بوسي اذن كاس اني تلقى لي soo alla ii soo sheego anaa maxkamadda geynaayeen gooyo loo sameeyo sidii maalin dhaweyd ururkan afartan iyo shanaad oo afartan iyo toddobaad oo doynunay ay sameeyeen lix qof ayagoo geed hoos u fadhiyaan oo sheekaysanayaan ay meesha ugu tageen xoogaa waxaa galay darawalla'aanaa gashay aqoonta baabuurka la wadaayaa ku yareed baabuurkay kow qabsadeen baabuurkii markii ay qabsadeen kadib ay nimanka xabad ku bilaabeen baabuurka markay la wareegeen kadibaa nimankii oo fadhiya shabaabka ay xabad lagu bilaabay hadday darawal uu ku jiri lahay baabuurka mar horaa lagala soo tegi lahaa al-shabaab baabuurkii markay wadi waayeen waa kuwii baabuurka soo gubay meel dheerna ma tegin jid yaray u fadhiisteen tuulo yaroo tuuladii ishag carre maxaa low guduud low guduud ay aadeen dhabagalkaasaa loo samaynaa ma ogiyo weerar ballaaran haddaad ku qaabto al-shabaab ma arkaysa waa baxayaa haddana waa wareeganaa waa kaa daba wareeganaa marka dooxataa lagu samaynayaa hana loo diyaar garoobo wabilaahi tawfiiq
حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على جمال الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaaduu marayday suubaneey ma taqaan hadalka adoon waxba soo heysi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid ah sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyuutar hb acer tushiiba iyo del iyo mobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagooliyaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid ah barfuunada catarada sida shaali lingi romance happy one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleoo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationary cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada beedhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir waxay intaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen eberle xaalshan konton iyo sideed afartan iyo labo toddobaatan iyo lix ama eberle xaalshan konton iyo afar afartan iyo kow toban iyo sideed حبيبنا أمسكا طيبا أمسكا طيبا أمسكا طيبا ونال درى المعالي
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee noolodirataan barnaamijku waa kulanku warsan qiibo dambe ee barnaamijka kulanku warsan iyo hase deerni qodobka kale ee barnaamijkuuna ka fiiriyaan weliba uusan nagadeeya mawjado siyaasadeed iyo weliba mooshinka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ahaan oo ku tirsan iyo ku wadaan madaxweynaha maamulka shariif xasan sheekh aadan warbixin unan ka maga darni weliba iyo ndhiyaase
mayar anta tooka ee xildhibaanada koonfur galbeed mooshin iyo ku sheenan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo ona xildhibaanada inta badan arrintaas an sababeeyaan xaaladii oo ka sheegan inay ku teeganta koonfur galbeed sida ammaan dara musuq maasuq iyo dana iyo angaar e tii oo mooshinkii usoon dhammaanana reedlan ku nagdow xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba maalmo ugu wadeena mooshin kudhina ee shariif xasan sheekh aadan welina samaysamay kooxyo baarlamaanka koonfur galbeed aan shal dhiibsamay oo la magabahay muxaafad iyo mucaarad welina dhammaray tartan adag walow maalmoogii hora oo kooxda mucaaradka iyo muuqati too dardar uluska dareerta islamarkaasna iyo ka biiran xildhibaano badan oo markii hora muxaafad haayay tiro ahaanna ka dhowaadeen haanoo codka kalsoonida kulanada kore madaxweynaha maamulka shariif xasan sheekh aadan
baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waa baarlamaan nadiifa ma aha dad baaluush qaata ma aha dad maxaan ku dhahaa bahdil iyo xumaan u dalqaadanaya intaa ka badan maanta nin ka noqonaya muushinki muushinkii mowqifkiisii ahaa inuu ummaddiisa badbaadiyo ma jirto shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa garabkiinaan taagannahay wixii awooddaanadana waan idin shaqaynaynaa insha allahu tacaala waan idin matalaynaa haduu ilaahay idmo waxaan ku joognana matalaadiina weeye idinka taasna waxaa weeye shacabku ha ogaadeen hana isdejiyaan maalmahan soo socda waxaad naga rajaynaysaan isbeddel dhaba inuu imaado annaga isbeddelka ma aha waxdaad noo sheegeen ma aha waxdaad nagu qalqaaliyey ma aha wax maxaan ku dhahaa xaakumaan ku kacnay markaan aragnay shariif xasan sheekh aadan dhaqanka uu ku socdo iyo waddada u hayo in ummadda shacabka koonfur galbeedna ay ka sugayso dowladnimo iyo horumar asagana uusan ku socon waddada uusan haynin waxaan garannay oon go'aansanay oon ogaanay arrintaas inay korkaannaga ku jirto inaan bal isbeddel la imaano dhab ah isbeddelkaasoon cidna wax u dhibaynin maxaan ku dhahay cidna aan wax ku godaynin isbeddelka dhabkaana reer koonfur galbeed u baahan laakiin walkasta weliba ayuu isbedelena markii usreed haangnagadi rugcadiga siyaasadda koonfur galbeed tiirkan haaya madaxweyne shariif xasan sheekh aadan kooyowkii jey baydhabo warbadan masiina saxaafadda madaxweyne shariif xasan sheekh aadan balse su'aal iyo wariyaalku weydiiyeen weliba haytay madaxweyne sidaan aragaasa mooshinka iyo wadaan xildhibaanada koo horjeeda si kalsoone ka jarta iyo madaxweynaga aan ku jawaabi su'aalaasa walina is eray arrintaas ma la socdaan mooshin wal wada kora laakiin inuu insugnay mooshinka wali baa eray inuu isaba haysanaado dhammaana mooshin sheena koraan laakiin isaba haysanaado alfadan markooba sabab haysiin dhambe lababan sabab haysanaanana isuban shaqeeyaan cidina umas tiradii badanayti kooxda mucaaradka mooshinka wadi ee ka hadala jaray hadallada kuleelaay iyo weliba iyo oo ku dhirfanaay madaxtooyada iyo meele iyo roogaan kooxda muxaafadka yaa weliba laka aragay haanu ku mid ee meeloogii iyo diidi jareen haanuona weliba la hadleen warbaahinta iyo ona sheegeen in iyo reed unku nagadeen mooshinkii iyo wadeen welina iyo raasiyeena sababti iyo unku nagadeen anamay kuma tahay dadka mooshinka kusheenan shariif xasan sheekh aadan maadaama mooshin dhowr qodob la kusheeno kokoo shaksiga la kujeeyey kokoo qodobaa la kujeeyey mooshin dhaqansheebiw qofka ad mooshinka kujeyti lafaashayka maamulka lagu kujeeye maamul xumo jeelin kujeeye adii soo badinta in seetaan is qabsataan kuwada hadalaan usuubu suku nagado sharciga maygaba diini ba diinka sharciga diinka islaam muslim ana maygaba adin ku nagato qodobadii aan iska haysani qodobo kumad ah dhowr qodob oo kale oo lafaashay waa manocaan muqaadinka kujeedu koonfur galbeed laakiin ma iska haysanay marka horeeba qodobo haddiiba intayn isqabsanay isu kunagada haatoy kabeelaan mase ka dawladda maamusha bahadoy walan iska haysanay isu kunagada anayna kunagadi mayba meelika jartee waa in utum udna oo leer qofka hadii walaa isku kunagada adina kunagadaas cusbu on dhatiis yataa wee wiiriya holkay hortay surun intii war kale oo qaadeen laakiin mayka sheegahay oggeekan sheegahay wiiliyaalka haddana lahaa marlamaad walaay ana tabadaay lukunagada aniin kunagadi hadal gaaba ama ikan waay ediye siyaasadda koonfur galbeed galnya badanta haabahaato in hididka lakusiiba hogaanje mar ilama ma'e inta tooka ee liska dayi haddana mar kasta oo gaaska la geliy reedyan kabsadaasa taasna weliba daliilan ee isku daygii indambeeyey weliba laku filada koray sida iyo gabaan dadka dhuuntiyo unbogsanta siyaasadda in usahaayay kii usaka bahan lahay hoggaanka koonfur galbeed haabahaato sida la aragahay mar saddexaad ya guulaysadahay waana isku moosahay daadkii qaada lahay ee haka dareeray tab i heelad weli fadow isticmaalo su'aalla isweydiyowka leh ya weliba yeeta meeqa xildhibaan yaka heri kooxdii mucaaradka hadalaayana haddii iyo hadalaayagna may ereen haysadaana tiradii marka dhowayti haanoo codka kalsoonida ku qaado kora madawiinaga hadalkii in dambeeyey ee warbaahintii iyo in sheegaanna weliba usahaayay weli may ero kor guul daraysadii isku daygii dareeri oo muquursana haani ha abaabuli ee gadaal ku riyaayi sida xildhibaanadii dowladda federaalk ee ku biyi diidi siyaasadda shariif xasan sheekh aadan isu ku hogaamiyo koonfur galbeed inkastoo jabjara guulana dhinan badanta haanooyo weli inku hirna masraxa lakajilahay ee dowladeenta koonfur galbeed soomaaliya haanoo ku mid ah xildhibaanada dowladda dhexe ee soomaaliya oo baydhabo hadeeri waana la hadli warbaahintiiyo eri hadalladan daboolan oo laku dhadhansado kora siyaasad hor leh oo weli ku jarta loolankii isbeddel doonka iyo tiirkii adkaysadowka koonfur galbeed sanad guuridii saddexaad ee koonfur galbeed maalmiya noohiga sibisiya dhaante sidan haddii ee hakagalla xuska tum itadooda nofembar marajahun sii hogaamiyowka maamul goboleedka sadiida gobolka kooban madawiinaga koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan sidii sitimaankii hore ma'e culayska ku degi sanad guuridiisna ansaxanti sanadka hadareerana inay u sixilka haaya sagaalan boqolkiiba insugunta saadaallo guulu
waayahay dhegeystayaal warbixintaas oo unan kamaga darnay muujado siyaasadeed iyo weliba mooshinka xildhibaanada weliba indamboytay barnaamijkii kulanka warsan ee uu ka isan kuldaratan idaacadda warsan ee beledkan baydhaba barnaamijka weliba siina diraysayaan oo cabdullahi nuuraadan jecelo ee farsamada maxamed biikaya in fadhiyay intiina barnaamijkan barnaamijka higiryadunku kulmi doonna miinka dambe haddii ilaahay uu is era weliba sinkuku tabaana sidaas iyo nabadaana